cayaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa maanta si rasmi ah waxa uuga furmayaa dalka qatar waa dalkii ugu horreeyey ee ku yaala dunida carabta iyo bariga dhexe ee martigeliya cayaaraha adduunka oo afartii sannaba mar la qabto cayaartan ugu horreysa ayaa goordhow waxay dhex maraysaa waddanka martida loo yahay ee qatar iyo waddanka ku yaala koonfurta ameerika ee ekwador haddaba maxaa ka soconaya garoomada cayaaraha ee qatar maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii u dambeeyey waxa uu wax ka weydiiyey fu'aad axmed sheekh ibraahim madaxa xiriirka guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee qatar si mutadawacnimo ahna uga shaqaynaya garoomada ciyaaruhu ay ka dhacayaan
walaal diyaar garowgii dabcan waa lasoo dhamaystiray wixii la sugaba ciyaarihii koobka dunida ee fifa world cup qatar labada kun iyo labaiy labaatanka maanta saacado kadib ayay bilaaban doonaan oo muxuu ahaa furitaanka rasmiga ahaa waxaa la furi doonaa xilliga shanta fiidnimo ee waktiga makal mukarama ama bariga africa ee soomaaliya oo qatarna ay sidaa oo kale tahay ayay dhici doontaa stadiumka la yihahdo stad albeit oo garoonka ciyaaraha ee albeit la yihahdo ayaa laga furi doonaa furitaanka rasmiga ahaa kadibna waxaa xigi doontaa ciyaartii dhex mari lahayd labada xul ee xulka qatar iyo xulka ecuador marka diyaar garowgii iyo muxuu ahaa wax walba waa si wanaagsan ayay u socdaan dadkana dabcan dadka farxad weyn iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii aad ayuu u sareeyaa khaasatan dadka ama dadweynaha jecel ciyaaraha fifa ama ciyaaraha dunida fifa world cup marka dabaaldego ayaa socda xalayto waxaa la furay fan zonkii aa si officially loo furay oo muxuu ahaa waxaan ku dhihi karaa farxad weyn ayay u tahay dadka reer qatar dadka degan iyo dhammaan dadka mandiqada bariga africa iyo bariga dhexe iyo waddamada carabta intaba waxay u tahay farxad weyn marka yaa ka soo qayb galay ilaa haatan oo aad ka xusi kartaa ciyaarahan furitaankoodana ka qaybgeli doona
ciyaaraha guud ahaan laba iyo soddon xul ayaa ciyaari doona intooda badan intoodana waa dhammaantoodana waa soo gaareen dalka qatar furitaanka haddaad ka wado madax ayaa la filaya madax rasmi ah inay kasoo qayb galaan oo madax hadda magacyadooda ma sheegi karo lakiin madax waaweyn soomaaliya ahaana waxaa noo jooga madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya mister cali shino oo maalin dhaweyd na soo gaaray oon la kulanay waa joogaa iyo wafdi la socday marka madax sare ayaa kasoo qaybgeli karta oo dalal badan ka socota iyo saraakiisha sarsare ee fifa oo kasoo qaybgeli doona furitaanka iyo amiirka dowladda qatar iyo madaxda qatar oo iyagana sidoo kale kasoo furi doona wa tahay qiyaastii qiyaastii meeqa kun oo qof ayaa la filayaa in ay qatar yimaadaan oo ay ka qayb galaan ama ay u yimaadaan daawashada ciyaarta ciyaarta guud ahaan tikidhada inta la iibiyey oo la sheegay one point two million qof ayaa iibsaday tikidhadii oo confirm gareeyey laakiin inta hadda joogta boqolaal kun waa soo galeen already ciyaarta maantana stadiumka lagu qaban doono ama garoonka lagu qaban doono ilaa lixdan kun ilaa lixdan iyo shan kun oo qof ayuu qaadaa maantana halkaa ciyaarun baa jiro furitaanka rasmiga ahaa ee ciyaarta dhex mari doonta xulka dalka qatar iyo xulka ecuador marka stadiumkana wuxuu qaadi doonaa lixdan kun laakiin waxaa jirta goobo kale oo daawasho loo tago oo fanzonka saa kuu sheegay oo kumanaan tobaneeye kumanaan qaado oo goobo kala duwan ah marka adduunkana dabcan waxaa laga tabin doonaa qanawaadka rasmigaas tviyada ayaa laga tabin doonaa malaayiin qof ayaa daawan doonta fu-aadow bal waxaad noo sheegtaa ciyaarahan adduunka qatar waa markii ugu horreysay waddan carbeed ay ka dhacayaan bal ammaanka iyo sida loo adkeeyey bal arrintaasna nooga warbixi walaalow waad la socotaa qatar waa dal yar oo carbeed oo muslim ah laakiin waa dal muxuu ahaa horumarsan waa dal firfircoon waa dal nidaamka dowladdiisa iyo qaabka ay u dhaqmaan ay tahay qaabka la jaan qaadi kara caalamka siduu u dhaqmo marka diyaar garowga goor goor hore isku diyaariyeen xilli hore diyaar garoobeen wax walbana waa diyaar garoomihii xaggii nabadgelyada xagga organizinga meesha dadka la dejin lahaa transportiga qaabka dadka loo kala hagi lahaa marka diyaar garowga walaal xilli hore ayaa la qorsheeyey wax walbana sidii ugu fiicnayd ayay ay ay ay maraysaa waxaana rajaynaynaa insha allah inuu noqon doono ciyaaraha fifa world cup kan ugu fiican abid ay soo maray dunida insha allah marka aad iyo aad ayay u sarreysaa dareenka dadka waana waana lagu wada faraxsan yahay guul ayayna kusoo dhammaan doontaa insha allah ugu dambeyntii fu-aadow bal waxaad noo sheegtaa soomaali yar ayaa ku nool waddankaasi jaaliyadda soomaalida ee ku nool waddankaasi iyo sida ay uga qeyb galayaan amaba ay ay u arkaan ciyaarahan ka dhacaya dalka ay ku nool yihiin walaal jaaliyadda soomaaliyeed dalka qatar degan waa jaaliyad mar hore soo deganayd oo muddo dheer oo ka badan toddobaatan sano iyo wixii ka horreeyey marka waa jaaliyad degan oo sharci deganaansho ku haysata oo jiilkii saddexaad ayay maraysaa waxayna si toos ah ola ola mucaamishaa dadka reer qatar ee muwaadiniinta ah iyo dadka kale meesha ku nool xagga ka qayb qaadashadooda ku ku aadan koobka dunida qaar waa shaqaale oo rasmi ah qaarna waa volunteer guud ahaanna dareenkooda aad ayuu sarreeyaa inay qeyb ka noqdaan eventigan ama arrinkan weyn ay ka dhacayo dunida markii ugu horreysana ay tahay in lagu qabto gobolka bariga dhexe gaar ahaan wadamada khaliijka gaar ahaan waddanka qatar marka farxaddeena aad ayay u sarreysaa waana soo dhaweyneynaa wixii oo ka qayb qaadasho iyo qeyb ka noqon kara inay qatar ku guulaysatana hawshaa waan ku jirnaa waad mahadsanta
fu'aad axmed sheekh ibraahim oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca kalena